saare cabdiraxmed aad ayaad u mahadsan tahay kulanka golaha guud ee qaramada midoobey si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada new york waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa boqol shan iyo afartan dal ayaa kulankan lagu marti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood wadadaha ugu horeeyana maanta ay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah waxaa kulanka furay madaxa sideed iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey daniel francis isaga oo aad uga hadlay hadalkiisaba ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka libiya dhulgariirkii ka dhacay dalka morocco oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog la gaarsiiyeen isagoo tacsiina u diray dadka labadaasi dal kasoo jeeda waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka sudan oo colaada ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo iyo dhismihii dalka oo dhan isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qax lixaad leh colaad iyo sidoo kale gaajo wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka haiti oo ay aad uga jiraan kooxa gangisa oo iyagan u baahanayn isha lagu hayo afghanistan iyo gaajada ka jirta bariga dhexe waa dhammaan intaasoo dhan uu ka hadlay madaxa sideed iyo toddobaatanaad ee golaha guud kadibna waxaa hadlay oo khudbaddii ugu horreysa qaatay madaxweynaha dalka brazil waxaa ka dambeeyey oo goor dhoweyd khudbadiisa soo dhammaatay madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden maxaa uu ka hadlay caashay joe biden
waxyaabaha ugu weyn ee joe biden uu ka hadlay waxay ahayd in la garab istaago dalka ukraine oo uu sheegay in dalka ruushka uu xoog ku qabsaday oo isagoo ka codsaday dhammaan xubnaha ama dalalka jooga kulanka golaha guud inay garab istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka taagan dalka ukraine iyo faragelinta ay ku samaysay dalka ruushka oo xoog isaga oo sheegay in dalka ruushka haddii aan wax laga qaban tallaabadan uu qaaday ama laga aamuso ama uu aaminsan yahayba dalka ruushka in dunida iska daali doonto marka ugu dambaysana iska aamusi doonto waxaa sidoo kale madaxweynaha maraykanka joe biden uu ka hadlay arrinta ku saabsan isbeddelka cimilada uu sheegay in sanadkii ugu horreeyay ee xilka uu hayey inuu dhaqaale xoogle ku bixiyo sidii wax looga qaban lahaa welina arrintaasi ay socoto labadii dale ugu horreysaa hadlay brazil iyo maraykanka waxaa kaloo waxaa kaloo goordhowna la filayaa inuu hadlo madaxweynaha dalka ukraine oo isaga afkiisa ama golaha hortooda ka jeedin doona dhibaatooyinka dalkiisa haysta iyo colaada ka taagan dalkiisa iyo faragelinta dalka ruushka uu ku sameeyey dalkiisa waa hagaag bal marka caasha waxaad iga warantaa yaa soomaaliya ka socda oo shirka kaga qayb galaya halkaas saar kulankan waxaa dowladda soomaaliya ku matalaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo maalintii isniinta ay magaalada new york soo gaareen laakiin khudbadiisa rasmiga ah waxay dhici doontaa ama u jeedin doonaa maalinta sabtida ay soo socotaa saddex iyo labaatanka bishan laakiin ka hor waxa uu shalay wuxuu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre kulamo kale oo gaar ahaa oo la yeeshay madax ka socota dalalka waddankan magaalada new york jooga laakiin khudbadiisa rasmiga waxay dhici doontaa maalinta sabtida oo saddex iyo labaatanka bisha ay ku beegan tahay
waa tahay marka ajendayaasha ugu muhiimsan ee afar iyo labaatanka saac ee soo socda ama labadan beri yaa la filayaa madaxweyneyaasha ka hadli doono maxay noqon doonaan
khudbadaha horta way isdaba socdaan maantaoo kale toddoba iyo toban dal ayaa hadlaysa beri sagaal iyo toban dal maalinta ku xigta labaatan dal marka khudbadaha waa manaha dalalka maadaama ay farahay ka bateen oo boqol iyo dheeri boqol iyo konton ka badan oo dalal ay joogaan halkan oo khudbadahan ay isdaba socdaan khudbadaha waxay bilowdaan ama bilowdeenba sideedii iyo barkii aroornimo maanta ilaa iyo caaway socon doonaan marka dalka soomaaliya oo kale saddex iyo labaatanku ku jira waxaa kaloo jadwalkaasi kula jira dalka ethoobiya oo isna isla maalintaas ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse uu hadlaayo doona laakiin jadwalka maanta waxaa ku jira dalal kale oo ay ka mid yihiin poland cuba turkiya portugal ukraine iyo dalal kale dal kastoo halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhigi doonaa ama miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobey in ay ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka dalka soomaaliya oo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxyaabaha uu ka hadli doono ama xoogga uu saari doono waxaa ka mid a isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso afrika gaar ahaan soomaaliya marka maalinta sida marka khudbadiisa jeediya ayuunba waxyaabaha ugu badan ama waxyaabaha muhiimka u ah dalka soomaaliya uu sheegi doonaa laakiin dalalkaas ayaa ilaahay hadda hadlay maraykanka iyo brazil ukraina goor dhow hadli doonta dalal kalena safkay ku jiraan marka kulanka wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta talaadada ee soo socota oo lix iyo labaatanka oo kulanka dhan uu soo xirmi doono